wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xaquuqul-insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay ka warbixisay qabyo qoraalka hindi-sharciyeedka xaquuqda carruurta oo marxalado kala duwan soo maray xeerkan ayaa waxa uu xaquuq siinayaa carruurta soomaaliyeed ee ku nool dowlad goboleedka jubbaland waxa uuna carruurta ka ilaalinaya askareynta carruurta iyo in aysan shaqayni karin carruurta yaryar wuxuuna carruurta ka taageerayaa in ay xaq u leeyihiin inay helaan adeegyo waxbarasho wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xaquuqul-insaanka goboleedka jubbaland marwe cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa faahfaahin ka bixisay hindi sharciyeedka qabyo qoraalka ee xaquuqda carruurta iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray xeerkan aan maanta u fadhino muddo dheerna aan ka soo shaqaynaynay wasaaraddu ay soo waday waa xeerkii caruurta ee jubbaland sida aad aragtaan caruurta soomaaliyeed ee jubbaland yaa maaragtay xeerkan yaan u diyaarinay sidii ay u heli lahaayeen caruurta soomaaliyeed khaasatan kuwa jubbaland wixii xaq iyo xaquuq ay leeyihiin in loo helo xeer lagu dhaqo oo dayac badan baa jira oo caruurta xaggeeda ka jira hadday waxbarasho tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo haddii ay noqoto maaragtay caruur ba lasaga shaqaysto oo ayagoo yaryar ah si maaragtay muruqmaal camal loo isticmaalo kuwa la askareeyo oo askarta iska dhex jooga waxyaabahaasoo dhan baa halkan iyo wax ka sii badan oo xaquuqdooda ah halkan kusoo diyaarinay hadda waxaan ansixinay xeerkii gudniinka gabdhaha waxyeeleynaya ama gabdhaha naafeynayay oo idinkaa u taqaaniin fircooniga laakiin annaga fircooni waa ka guurnay waxaan u guurnay gudniinka gabdhaha naafeeya ama waxyeeleeya aan uga gudubnay waana la ansixiyey maaragtay dhaqangelintiisa ayaa hadda yaan bilownay oon hadda rabnaa inaan dhaqangelinno oon goob walba iyo meel walba aan geyno xeerka ku xiga waa xeerkan oo ah kii caruurta waxaa ku xigaa xeerka naafada oo asagana gacanta aan ku hayno xeerarka ugu badan ama shuruucda dadka biniaadanka a lagu dhaqa wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka ayaa maaragtay gacanta ku haysa annagoo u mareyna wadada ugu fiican oo maaragtay aanaanan annaga ahayn dad maaragtay ku xadgudbahaya sharciga islaamka iyo shuruudaha caalamiga ah intaba annaga maxay ahayday waxaan u nahay dadka ugu habboon oo maaragtay ogol in ay wadada ugu fiican ay maraan marka saasaa jirta xeerkan waad akhrinaysaan wixii aad u garataan in laga saxo waa saxaysaan dadkii u mudnaa ama muhiimka u ahaabaad tihiin wasaaradda cadaaladda oo kaleeta waa wasaaradda cadaaladda berri ka maalin loo celinaayey oo xeerkan iyada aqoonsiga siin lahayd markaanu golaha wasiirada geynayno ayadaa maaragtay warqad soo raacin doonta oo dhihi doonta waa sax ama halkaas ka bedel ama halkaa ku dar ama qodobkaa ka reeb marka xeerkan waxaan rabnaa inuu si wanaagsan uu gudbo caruurteennana ay xaquuqdooda helaan